bsmi اllahi الرحmn الرaحيم alxamdu لlh رb العaalمين wslى اllه وslm عlى نabيina mحamedi وعlى آlih وأصxaabihi أجmaعيn ama bعdu qala الإmam abu ciisa التirmidiy raximah اllah taعalى babu ma jaءa fi xadi sakraan baabu bayaani maa kii cadayntiisii u baab yahay jaa-a ku yimid fii xaddi sakraani qofka sakraanka ah cuquubadiisa wuxuu ka soo baxay xaddu zaani wuxuu gelayaa hadda marka xaddu shurbi oo khamriga iyo waxa muskirka cabiddiisa cuquubada ka waajibayso qaala alimaamu abu ciisa xadahanaa sufyaan bnu wakiic whuwa سfyaan بن wkiع بن الجراح الرu'aasiي qala xadaثna أbي عan mscri whuwa mscr بن kidam عan زaydi الcamiي عan abi الصديq الnaaji abu صديq الnaaji kunyadaana u badan magaciisana bakr بnu mri bakr بnu cmri الnaajiy ayaa la yihaahdaa wahuwa ثiqaة rawى lahu أصxaabu الkتb الستة can abi saciidi اlkhudriyi ana rasuula اllahi salى اllahu عalayhi wasalam daraba alxadda xadkii ayuu garaacay cuquubadii binaclayni laba kobood ayuu ku garaacay arbaciina afartan garaacis qaala miscarun adunuhu fi lkhamri miscar waxau yihi waxaan malaynayaa khamriga inuu ka garaacay oo xadiidka shaniga uu ku saabsan yahay inuu yahay khamriga marka xadiidka waxaa laga qaadanayaa nebigu inuu afartan garaacay ee xadka khamriguna jaldi inuusan ku garaacin ee uu ku garaacay kab iyo wax lamida dacas iyo wax lamida inuu ku garaacay dhinacaas marka xadka cuquubada oo zaaniga bikriga ah ee boqolka jeedal waa ka duwan tahay kaas isaga kab laguma garaacin jaldi baa lagu garaacay ayb jaldi in la gaarsiiyaa midkan khamrigana dhib ma laha cinda akthar اla'ma qaala wafi lbaabi can caliyi wcabdiraxmaan bni azhar waabi hurayrata wsaa'ib wabni cabaas wacuqbata bni اlxaariث qaala xadiidu abi saciidi xadiidu xasan waabu صidiiq annaajiy ismhu bakr bnu camrin qala xadaanaa mxamed bnu bashaar qala xadaanaa mxamed bnu jacfar wahuwa gundar qala xadaanaa shucbatu qala samictu qataadata yuxadiثu can anasi can الnabiyi salى اllahu عalayhi wasalam annahu utiya birajulin nin ayaa loola yimid oo loo keenay qad shariba alkhamra oo khamri cabay fadarabahu waa garaacay bijariidatayni laba laan ayuu ku garaacay naxw alarbaciin afartan oo kale kan marka ma gooynin bitaxdiid uma sheegin afartan oo kale meelahaas ku garaacay wa facalahu abuu bakrin abuu bakarna waa sameeyey sidaas falamaa kaana cumaru cumar markii uu ahaa istashaara annaasa dadka ayuu la tashtay uu la showray faqaala cabduraxmaan bnu cawfin waxa uu yidhi kaakhafi lxuduudi ijcalhu ka dhig ka akhafi lxuduudi xuduud midda ugu fudayd badan oo kale hamaaniina siddeetan ka dhig fa amara bihi cumaru cumar sidaabuu amray meeshaas marka waxaa laga qaadanayaa afartan waa inta ugu yar xadku uu gaarayay ilaa siddeetanna waa la gaarsiin karaa oo saxaabadii baa gaarsiiyeen iyadoo markaas yacni aan lagu khilaafin cumar ayb marka culimada waxay yidhaahdaan afartanna waa xadkii ilaa siddeetanna tacsiir ayaa lagu gaarsiina marka afartanka dambe waa ijtihaad hadii uu doono marka konton lixdan toddobaatan siddeetan kama badin karo ayb cali ayaa waxaa laga wariyey haddii aan jeedlo ninka shaaribka ah ee khamriga cabay afartan ka badan ee uu ku dhinto diyadiisa waa bixinaa buu dhihi jiray leanna inta ka badan nebiga kuma ogeyn salawaatu ullahi wasalaamu calayhi waa arrin ka dhalatay ama ku timid ijtihaad ijtihaadkaas marka wixii uu waxyeelo cali wuxuu dhihi jiray waa diyeynayaa oo waa siinayaa wixii ka dhasho afartan haddii aan ku dhufta laakiin ee uu ku dhinto waxba siin maayo leanna intaas waa intii uu ogolaashadana nebiga uga haystay sala allahu calayhi wasalam xadiidka waxaa laga qaadanayaa marka tacsiirta iyo waxaa la midkaa inuu ku ijtihaadi karo imaamka bacdi riwaayaat waxay leedahay wuxuu yidhi haddii uu wax uu sakhraamo wuxuu sameynayaa hadiya waa warkiisa waa waa war badinayaa haddii uu war badiyana dad buu ku iftiroonayaa xadulqadafkana siddeetan u ahaa ninku hadduu qamri cabo waa hadlayaa dad ayuu aflagaadeynayaa qadafkii inuu gaaro ayaa la arkaa markaas ayb qaala xadiidu anasin xadiidun xasanu saxiix qaala waalcamalu calaa hada cinda ahli اlcilmi sidan weeyaan camalka min asxaabi الnabiy sal ll ly slam wagayrihim ana xadda sakraani hamaanuun cuquubada qofka sakraanka ah lagu dhufanayaa waa sideetan marka ugu badnaan waa sideetan haddii afartan laga dhigana waa la yeeli karaa qaala alimaamu abu ciisa baabu maa jaءa man shariba alkhamra fajliduuhu fain caada fi اraabicati faqtuluuh baabu bayaani maa kii caddayntiisiibuu baab yahay jaa-a ku yimid man shariba qofkii cabo alkhamra khamri fajliduuhu jeedla fain caada fi اraabicati marka afaraad haddii uu ku laabto faqtuluuhu dila ilaa saddex jeer yani haddii la keeno karbaash marka afaraad haddii uu ku laabto dila yacni arrintaa wixii ku yimid waay qaala xadahanaa abu kurayb wahuwa moxamed bnu اlcalaa qaala xadahanaa abu bakr bnu cayaash wahuwa shucbat almuqri can caasimin wahuwa caasim bnu sulaymaan alaxwal can abi saalixin can mucaawiyata qaal qaala rasuulu llahi sal ll ly slam man shariba alkhamra khamrada qofkii caba fajliduuhu fain caada haddii uu ku laabto fi raabicati marka afaraad faqtuluuhu dila dilkaani marka muxuu noqonayaa marka awalan dilkaani waa la nasakhay sida uu tilmaami doono tirmidi alimaamu shaafici iyo kathiir min al-aima ay tilmaameen nebigu markuu sidan yidhi kabacdi ayaa waxaa loo keenay nin khamri cabay afar jeer iyo ka badan mar walbaana nebigu waa karbaashayey mana dilin ayb bal in la nasakhay nas ayaaba jiraba ayb a'imada muslimiintuna waxay ku ijmaaceen calaa tarki hada alxadiid xadiidkan kan ah oo faqtuluuhu fain caada fi raabicati faqtuluuhu waxay ku ijmaaceen inay ka tageen marka ijmaacu isaga usuulka waxaa ku cad laa yansakhu walaa yunsakh ijmaac lama nasakho isagana waxma nasakho laakin yadullu cala naskhi ijmaacu wuxuu ku tusayaa naskhi in nas jiro naskaas oo wax nasakhay mar hadday marka culimadii muslimiinta dalaalada xadiidkan oo hala dilo ay ka wada tageen nas inuu jiro ayaa laga fahmaa meeshaas marka oo qatligan iyo dilkan nasakhayo ayb macnahaas ayaana marka tirmidi uu ishaari doonaa sharaxa tirmidiga ee axmed shaakir isagu wuxuu aada ugu nusreeyey xadiidkan in lagu camal falo oo isagu wuxuu leeyahay in la dilaa marka afaraad xadiidkan waa muxkam mana la nasakhin waana lagu dhaqmaa buu leeyahay laakiin waa ra'yi shaad ah kulle oo culimada kale shaad noqday qaala wafi lbaabi can abi hurayrata washariidi washuraxbiila bni ws wajariirin waabiramad albalawiy wacabdillaahi bni camrin qaala xadiidu mucaawiyata haakada rawa thawriyu ayضa xadiidka mucaawiya thawri sidaanuu ku wariyey can caasim can abi saalix can mucaawiyata can الnabiy sal اl ly slam marka thawri abu bakr ibnu cayaash ayuu mutaabiceeyey warawa bnu jurayjin wamacmarun an suhayl bni can suhayl bni abi saalix can abiihi ibnu jurayj iyo macmarna xadiidka waxay ka warinayaan caasim ka warin maayaane suhayl ibnu abi saalix ayay ka warinayaan ayb can abihi can abi hurayrata can الnabiy sal ا l slam qaala samictu muxamada bukhaari baa waxaan ka maqlay buu yihi yaquulu isagoo dhahayo xadiidu abi saalixin can mucaawiyata can الnabiy sal ا l slama fi hada asaxu min xadiidi abi saalix can abi hurayrata can الnabiy sal l slam yani laba dariiqaa lagu wariyey dariiqna waa min musnadi abi hurayra dariiqa kalena musnad mucaawiya wuxuu leeyahay kan mucaawiye ayaa asaxnimo badan ayaa imaamu lbukhaari uu leeyahay qaala wainamaa kana hada fi awali اlmri intaas markuu riwaayadii uga baxay ayuu hadda haddana wuxuu ka hadlayaa diraayada xadiidka fahamka xadiidka laga qaadanayo marka wuxuu yidhi inamaa kaana hada kani wuxuu ahaa fii awali اlmri markii hore uma nusikha bacdu dabadeed waa la nasakhay haakada rawaa moxamed bnu isxaaq can moxamed bn اlmunkadir can jaabir bni cabdillaahi can الnabiy sal l slama qaal in shariba alkhamra fajliduuhu fain caada fi اraabicati faqtuluuh qaala wuxuu yidhi uma intaa kadib utiya الnabiyu salى اllahu عalayhi waslama bacda dalika birajulin nebiga nin ayaa loola yimid qad shariba alkhamra khamro soo cabay fi raabicati markii afraad fadarabahu nebigu waa garaacay walam yaqtulhu mana dilin wakadalika xadiidkaa marka nasaa-i baa fi sunan اlkubraa ku wariyey sanadkiisana cancanatu ibni isxaaq ayaa ku jiro dacfina marka waa ku jira sanadka xadiidkan qaala wakadalika rawa الzuhriyu can qabiisata bni du'ayb can الnabiy sal ll l slama naxwa hada farufica alqatlu dilkii waa la kor yeelay wa kanat ruksatan koryeelidaasna waxay noqotay ruksa ayb midkan abu dawuud ayaa wariyey maraasiishiisuu ku wariyey sanadkiisuna waa mursal ayb laakiin waa isxoojin karaan dabcan qaala waalcamalu calaa hada alxadiidi camalku waa xadiidkan dambe cinda caamati ahli اlcilmi laa naclamu baynahum اkhtilaafa fi dalika a'imada ama culimada ahlucilmiga dhexdooda wax khilaafa ma aragno buu yihi fi lqadiimi wاlxadiidi culimmadii hore iyo kuwa dambaba ayb ilaa waqtigiisii tirmidi ikhtilaaf ma ogi buu leeyahay ayb wa mima yuqawi hada ijmaacan waxaa xoojinayana waxaa ka mid a maa ruwiya can الnabiyi salى اllahu عalayhi wasalam waxaa nabiga laga wariyey min awjuhin kahiiratin looga wariyey annahu qaal inuu yidhi laa yaxilu damu mri'in muslimi yashhadu an laa ilaha ila اllah waanii rasuulu اllah ila bإxdى ثalaaث annafsu binnafsi wathayibu zani wataariku lidiinihi saddexdan midkoodna ma aha ninka khamriga cabay marka zaanina ma aha ninka khamriga cabay nafna ma dilin mid hadda diinkiisii ka tegay oo ridoobayna ma aha marka alimaam abu ciisa tirmidi wuxuu leeyahay ijmaaca culimada ee uu soo naqliyey waxaa xoojinayuu leeyahay kan oo xadiidkan laa yaxilu damu mri'in muslimin yashhadu an laa ilaaha ila allah ilaa bixdaa halaath ayb kaasuu marka ku xoojiyey alimaamu shaafici oo isagana aada u yaqaanay naasikha iyo mansuukha iyo nusuusta fahamkeeda wuxuu yidhi waalqatlu mansuuqu bihada alxadiid xadiidka qabiisatu bnu du'ayb ayaa qatliga iyo dilka lagu nasakhay buu yidhi ayb kaasaa marka wuxuu yidhi lagu nasakhay iyo wagayrihi iyo wagayruhu xadiidkaas hayrkiis wاlqatlu mansuuqu bihada اlxadiidi wagayrihi wahada ma la اkhtilaafa fiihi cinda axadi min ahli اlcilmi ayb waana wax khilaaf uusan ka taagnayn buu leeyahay aanan ogeyn wax khilaafa inuu ka taagan yahay ahlucilmiga agtooda wahada ma laa aclamu fiihi اkhtilaaf wax ikhtilaafa uma ogi buu leeyahay cinda ahli اlcilmi ayb wahada ma la اkhtilaafa fiihi inda ahli cinda axadi min ahli اlcilmi calimtuhu umkana waa ku yidhi sidoo kale abu bakr alxaazimi kitaabkiisa alictibaar fi الnaasikh wاlmansuuqna warkan shaafici waa uga soo raray bixarfihi ayb marka shaaficina wuxuu sheegay khilaaf la-aan tirmidina wuxuu sheegay khilaaf la-aan waxa khilaaf la-aantaa marka waa maxay waa inaan la dilaynin in dilka laga tago oo aan la dilin ayaa lagu ijmaacsan yahay idan marka xadiidka faqtuluuhu waa mansuuq ayb ijmaaca iyo axaadiidtaa la sheegay baa tusayaan ayb qaala baabu maa jaa fii kam yuqdacu asaariqu tuugga imisaa looga jarayaa gacanta haddana wuxuu soo galay xad lqaطci goynta xadkeedii qaala xadaanaa caliy bnu xujrin qaala xadaanaa sufyaan bnu cuyaynata can الzuhriyi anahu ahbarathu camratu can caaishata ana nabiya sal l slama kaana yaqdacu nebigu wuxuu ahaa inuu gooynayay gacanta fii rubci diinaarin fasaacidan rubcu diinaar iyo ka badan marka riwaayaadka nisaabu sariqa waa iskhilkhilaafsan tahay marka lasoo khulaaseeyana riwaayana waxay leedahay rubcu diinaar iyo ka badan bacdi riwaayaatna waxay leedahay nabiga sala allahu alayh waali wasalama qaaca fii mijanin qiimatuhu halaathatu daraahim nebiga gaashaan la xaday ayuu gacan u jaray gaashaankaas oo qiimihiisu uu ahaa saddex dirham shaafici marka wuxuu ku jamciyey diinaarka sarifkiisa markaas ayaa halkii diinaar wuxuu la ekaa labayo toban dirham haddii marka hal diinaar ou labayo toban dirham la eg yahay rubcu diinaar meeqay la ekaanaya marka saddex diinaar afar loo dhigay dhiggiis meeqay la ekaanaya saddex xadiidkan marka rubcu diinaar baa gacan lagu jaraa iyo saddex dirham gaashaan la eg buu gacan u jaray ma isdiidayaan lianna gaashaanku qiimihiisaa rubcu diinaar la ekaa ayb riwaayaadka marka bukhaarina sidaan oo kale u rajaxay saxiixa waa kusoo marnay saanaana loo badan yahay rubcu diinaar inuu yahay nisaabu sariqa rubcu diinaarku marka imisuu dhan yahay hadda ilaa diinaar hadda lagu xisaabtamaa ma jiro oo dahab ah rubcu diinaarku wuxuu la egyahay hal garaam oo dahab ah waa rubcu diinaarku waa hal garaam oo dahaba waa hal dhibic eber lix laba shan meelahaas marka haddii uu tuugu xado shay qiimihiisu yahay hal garaam oo dahaba iyo wax yar oo raaco ninkaa nisaabkii sariqada waa gaaray qadcigiina waa ku waajibaya ayb marka dee dahabku waa la garanaa qiimihiisa hal garaam oo dahaba marna waa aduu marka konton iyo wax yar meelahaas ama meelahaas u dhexeeya intuu ahaadaba garaamkaas dahabka weeyaan un nisaabu sariqa xadkeeda marka waxa uu xadayaad inay dahab noqdaan shardi maaha saaha u qaadanin dahabka cabir unbaa lagu qaatay haddii uu dhar xado dharkaa la qiimeyna bira haddii uu xado birahaa la qiimeyna haddii uu bur xado burkii baa lagu qiimeyna intaas waxaa lacadaa dahab keliya ha u qaadanin ayb qala xadiidu caaishata xadiidu xasanu صaxiix waqad ruwiya hada اlxadiidu min gayri wajhin can camrata can caaishata marfuucan warawaahu bacduhm can camrata can caaishata marfuuc mawquufan yacnii tacaarud alwaqfi wاrafci ayaa jira waay sida hadda uu ku wadana tirmidi labadaba inaysan iscilayneynin ayuu ku tegay marka mawquufkuna waa sax marfuucuna waa sax qaala xadaanaa qutaybatu qaala xadaanaa allaysu can naafic can naaficin can ibni cumara qaal qataca rasuulu llahi sal l l slam nebigu wou jaray fii mijanin gaashaan la xaday qiimatuhu halaathatu daraahim ay tahay gaashaankaasoo qiimihiisu ay saddex dirham yihiin ayb qaala wa fi lbaabi can sacdi wacabdillaahi bni camri wabni cabaas wa abi hurayrata waayman qaala xadiidu bni cumar xadiidun xasanu saxiix wاlcamalu calى hada cinda bacdi ahli اlcilmi min asxaabi الnabiyi salى اllahu alayhi wasalam minhm abu bakrin الصidiiq qaطca fii khamsati daraahim shan dirham ayuu gacanta u jaray shanu u jaray marka iyo saddex miska hor imaanayan adigay saddexaa loo jarayaan dhahnay hadda tirmidi wuxuu leeyahay camalku waasaan soo sheegnay in saddex loo jaro iyo rubcu dinaar abu bakar baana jaray abu bakar shan dirham buu gacanta u jaray haye he haye ma ahan saas saddex meesha ugu yar waay adii intee haggay jirtaan idinkan ayb shan dirham saddexaa la- nebigu jaray ee shan ninkii xaday saddex waa xaday soo maha iyo ka badan intabih intabih ayb wa ruwiya can cuhmaana wa caliy cuhmaan iyo cali waxaa laga wariyay anahumaa qaطacaa fii rubci dinaarin iyagana wa ruwiya can abi hurayrata wa abi saciidin anahumaa qaala tuqdacu lyadu fii khamsati daraahim shan daraahim waa loo jaraa gacanta ayb qaala wاlcamalu calى hada cinda bacdi fuqahaaءi الtaabiciin wahuwa qowlu malik bni anas washaaficiy waaxmeda waisxaaq ra-ow waxay arkeen alqaطca fii rubci dinaarin fasaacidan fasaacidan waay marka iyo ka badan qaala waqad ruwiya can ibni mascuud anahu qaal ibn mascuud waxaa laga wariyey inuu yidhi laa qaطca ilaa fii dinaarin ow cashrati daraahim gacan goyni ma jirto ilaa hal dinaar hal dinaar iyo rubcu dinaar yaa badan halaa badan isaga halow ka dhigay marka ama toban dirham qaala wahuwa xadiidu mursal waa xadiid mursala inqiaac baa ku jiro mursal hadda muxuu ka wadaa almursal hunaa almunqaic mursalkii ha u qaadanin maa adaafahu taabiciyu ila nabiy nebi maba la sheeginba meeshaan waxaa laga hadlaa waa warkii ibnu mascuud waay mursal bimacnaa munqaic ayuu ka wadaa marka sababta u yahayna waa kan isagaa sheegayo whuwa xadiiث mursl rawaahu اlqasim bn cabdالرaحman can bni mascuudi wاlqasim lam yasmc min bni mascuud waa kan qaasim ibn mascuud kama maqlin qaala wاlcamalu calى hada cinda bacdi ahli اlcilmi waa qowlka ibn mascuud qaara qaatay culimada wahuwa qowlu sufyaan الthawriy waahli اlkuufa qaluu laa qaطca fi aqla min cashrati daraahim xanafiyadaana sidaan qabaan marka qaala baabu maa jaءa fi tacliiqi yadi saariqi tuuga gacantiisa suriddeeda in qoorta loo suro si dadka loo tuso zajri ay ugu noqoto wixii ku yimid caddayntiisiibuu u baab yahay qaala xadaanaa qutaybatu qaala xadaanaa cumaru bnu caliyin اlmuqadamiy qaala xadaanaa alxajaaj wahuwa alxajaaj bnu arطah can makxuulin can cabdiraxmaan bni muxayriis cabdiraxmaan waxaa la yidhi waqtigii nebigu dhashay ibnu xibbaanna wuxuu dhex geliyey fii hiqaati taabiciin asxaabu sunan ilarbaca ka wariyaan qaala sa'altu fadaalata bna cubaydin can tacliiqi اlyadi waxaan su-aalay buu leeyahy saxaabiga fadaalatu bnu cubayd gacanta in la suro fii cunuqi saariqi tuuga luqoortiisa in loo suro gacanta gacanta laga jaray amina sunnati huwa sunnada miyaa arrintaasi qaala wuxuu yidhi utiya rasuulu llahi sal l slam nebiga waxaa loola yimid bisaariqin tuug xaday faquطicat yaduhu gacantiisa la jaray uma amara bihaa nebigu wou amray faculliqat fii cunuqihi qoortiisaa laga laalaadiyey oo la suray marka say dadka u arkaan xadiidkan laakiin isnaadkiisu waa daciif xajaaj bnu arطah ayaa ku jiro waa mudlis waqad cancanaa waqad cancanaa ayb qaala hada xadiidu xasanu gariib laa nacrifhu ila min xadiidi cumara bni caliyin almuqadamiy can اlxajaaji bni arطaah waa kan marka tirmidina xadiidku inuu hal sanad leeyahay buu sheegay ayb tafarada bihi xajaaj bni arطaah ayb wa cabdالraxmaan bni muxayriis huwa ahu cabdillaahi bni muxayriis shaamiyun weeyaan ayb gacantan marka la jaraayo hadda ka hor zanaadiqadii waagii hore jiri jirtay mid ka mid ah oo la yidhaahdo nin la dhihi jiray oo zandaqa lagu tuhmi jiray abulcalaa-i almacari ayaa wuxuu yidhi yadun wudiyat likhamsi mi-iina casjadin maa baaluhaa quطicat fii rubci dinaari ishkaalow keenay wuxuu yidhi gacan diyadeedu ay tahay konton nisfu diyo ay tahay maxaa dhacay buu yidhi oo rubcu diinaar loogu jaraa gacanta konton halaad waayana waa la yidhi rubcu diinaarna waa loo goynaa waa la yidhi waxaas marka wuxuu yidhi tacaarud waxau leeyahay marka umuur marka idiraab uu ku jiro oo isbaraamber iyo khilaaf uu ku jiro waayuu yidhi waa inaan un waa rumayna iska dhahno waayo maahane meel kaloon aadna male kulaha wuxuu ka dhigay marka diintu inay iska hor imaanayso oo markaasi waa iska rumeeyey un layska dhahaya alqaadi cabdulwahaab ayaa u jawaabay marka wuxuu yidhi lamaa kaanat hamiinatan marka wuxuu yidhi lamaa kaanat amiinatan kaanat hamiinatan gacantu markay ammaanada lahayd kaanat hamiinatan qaaliyay ahayd falamaa khaanat haanat markay khiyaantay waa dullowday hoosay usoo degtay marka waa dullowday ee qaada buu yidhi marka xikmadii alla waayuu yidhi yani labadan xugunba xikmad allaa ku jirtay orod qaadou yidhi adiga marka intaas adna ku tag ayb baabu maa jaءa fi اlkhaa'ini wاlmukhtalisi wاlmuntahibi baabu bayaani maa kii caddayntiisiibuu u baab yahay jaa-a ku yimid fi lkhaa'ini khaa-inka qofka wax khiyaaneeyo walmukhtalisi iyo midka wax dafo walmuntahibi iyo kan wax boobo waa saddex qolo marka nacam kan wax boobayo xoog ayuu ku qaadanaa mukhtaliskiina indhahu iska fiirina waa dafa khaa-inkuna waa sirsirayaa qofka ayb khaa'inkii isaguna marka waa dafaya waa waa khiyaanaya isagoo qofkii buu siraya ayb meeshaas marka wuxuu rabaa inuu yidhaha kuwa iyaga gacmaha ma laga jaraya mise maya siduu keeni doonana gacanta laga jari maayo maxaan looga jaraynin marka gacanta waxaan looga jaraynin qofka sariqada ayaaba xaqiiqadeedu waxay tahay akhdu maali lgayri khufyatan qof maalkiis in la qaado min xirzi milihi isagoo kale laga qaado meel lagu ilaaliyo khufyatanna looga qaado si qarsoodi ah ayb saddexdanna marka sidaas maaha xaalkooda ayb qaala xadaanaa cali bnu khashram qaala xadaanaa ciisa bnu yunus huwa ciisa bnu yunus bn abi isxaaq asabiici can ibni jurayji can abi zubayr can jaabirin can الnabiy sal ly slm qaal laysa calىa khaa'inin walaa muntahibin walaa mukhtalisin qaطcun kuwaan oo dhan marka goyn korkooda ma ahaanin qaala hada xadiidu xasanu صaxiix wاlcamalu calى hada cinda ahli اlcilmi sida waqad rawaa mugiiraة bnu muslim can abi الzubayr can jaabirin can الnabiy sal ly slama naxwa xadiidi bni jurayj wmugiiraة bnu muslim huwa basriyu akhو cabdilcaziiz alqasmaliy kada qaala cali bnu lmadiniy ayb ayb qaala baabu maa jaءa laa qaطca fii hamari walaa kaharin baabu bayaani maa kii caddayntiisii buu baab yahay jaa-a ku yimid laa qaطca gacangoyn ma jirto fii hamarin miro walaa kaharin jumaar kaharka waxaa la yidhaahdaa geedda geedtimireedka laamihiisa marka la jaro ee laanta jiridda oo kale u eg inta ama la fiiqo ama marka la fiiqo gudaheeda waxaa ku dhex jiro wax cad oo buruq ah buruqdaasi marka waxaad moodeysaa marka baruur oo kale inay tahay jumaar ayaa la yidhaha jumaar waa la cunaa marka way cunaan geed timireedka mirihiisana waa la cunaa xataa laftiisa waa waxaan ujeedaa jiridiisa ama laamihiisa xataa wax la cunaa ku dhex jiro ayb kaharku marka waa jumaarkaas waa buruqdaas geed geedkaa ku dhex jirta waa geed timireedka ayb kuwaa marka miro gacan looma jaro miraha maxaan loogu jaraynin gacan qofku siduu iskaga socdo hadduu beer inta dhex maro oo uu miraha ka cuno ka goosto qofkaasi gacanta maxaan looga jaraynin miyuunan saariq oo gacanta laga jaro ma noqonaya miya isaga waxaan looga jaraynin xirsulmithli ayaan la haynin geedkan timirtan intay geedkaas saaran tahay meel oo lagu ilaashaday ma taallo meel bannaan wax iska yaalloo kala waa marka waa bannaan tahay in la cuno ma aha dabcan hore waa usoo marnay qofku hadduusan qaadanaynin oo uusan faraqyada ku shubanaynin waa iska cuni karaa hadduu laba xaba ama saddex waxun ka cuno iska tago dhib ma laha laakiin haddii uu dembiil ku shubto ou la tago ninkaasi gacantii laga jari maayo maxaa yeelay xoolahan uu qaatay kama qaadanin min xirsi milihi haddii laakiin beerta inta lasoo jafo masagedii waa lasoo guray waa la finjilay waa la duugay bakaaraa la geliyey bakaartii buu ka faktay waa ka qaatay waa laga jaraa gacanta markaas leanna bakaartu xirsulmithliyay ku jirtaa laakiin geedka intuu saaran yahay xirsulmithli maaha walidaalika alimaamu shaafici wuxuu yidhi beeraha dayrka ku wareegsan iyo xirsulmithli maaha buu yii ayb leanna beerta mirahan intuu ku yaallo geedka korkiisa waa iska dayacan yahay shimbiraa imaanaya waa cunaa waxbaa imaanaya waa qaadanayaan wax bannaan yaalloo kale la mid yihiin macnaha meesha marka jiraa saas culimadu marka xadiidkan ay ka qaateen in loo shardiyo oo shuruuda qadcigu ay ka mid tahay maalka in laga qaato min xirzin shay kastaana marka de isaga curfigaa loo fiirinaa meesha lagu ilaaliyo dahabka meelaa la gashtaa lacagta meelaa lagu ilaashadaa la dhigtaa dharka meelaa la dhigtaa maacuunta meelaa la dhigtaa ayb qofka isagoo masaajidka iska jiifo ayuu barkaday go-iisii mid baa u yimid waa ka siibtay waa tuug xirsulmithli waa ayuu ka qaatay ninkaas ayb leanna go qof hurdaayo meeshaas waa ku ilaashadaa meelahaas oo kale qabrigii buu faagay markaasuu karfanti kala baxay qabrigu waa xirsulmithli mayd xirsi buu u yahay xirsulmithli buu u yahay masaa-ishaas dhan waa baabeynayaan culamada xadiidka ayb fiqigana wa waa looga hadlaa ayb qala xadaثna qtaybat qala xadaثna اleyث can yaxya bni saciidi can mxamed bni yaxya bni xabaan can camihi aabihim adeerkiis waasic bnu xabaana la yihaha ana raafica bna khadiiji qaal samictu rasuula اllahi sal l slm yaquul laa qaطca fi hamari walaa kaharin qaala hakada rawaa bacduhm can yaxya bni saciid can mxamed bni yaxya bni xabaan can camihi waasic bni xabaan can raafici can الnabiy sal l slam naxwa riwaayat leyth bni sacd oo kale leyth marka dad badanaa mutaabaceeyeen waayahay warawaa malik bnu anas wagayru waaxidi hada alxadiida can yaxya bni saciid can moxamed bni yaxya bni xabaan can raafic bni khadiij can الnabiy sal l l slam walam yadkuruu fiihi maynan sheegin can waasic bni xabaan khilaafkii buu ka ad marka waasic riwaayada maalik laguma sheegin ayb tanoo kale marka riwaayada maalik iyo ibnu cuyayna iskhilaafeen ibnu cuyayna waa la mutaabaceeyey wuxuu ka dhigay moxamed ibnu yaxya bni xabbaan can camihi waasic can raafic maaligna wuxuu yidhi can moxamed ibni yaxya bni xabbaan can raafic can raafic ibni khadiij oo meeshii wuxuu ka saaray waasic ayb inqiaac inuu jiro iyo inuunan jirin see ku ogaanaysaan riwaayada maalig ma dhici kartaa inay iyada saxan tahay ee waxaan ujeedaa riwaayada maalig waa waasic ka tegey moxamed ibnu yaxya bni xabbaan can uu yidhi can raafic ibni khadiij oo waasic uunan ku jirin see loo ogaan karaa haddii la raboodo in la ogaado riwaayadaas maalig in sanadkeedu mutasil yahay iyo in kale haye swaa la idin diraa see lagu ogaana may baab mutaabaca maa su-aasha ma fahamteyn riwaayadan maalik ee waasic uu ka maqan yahay fiiri mararka qaar ayaa dariiqaanna uu sax yahay dariiqaanna sax noqon karaa oo waxaa la leeyahay moxamed ibnu yaxya bni xabbaan marna raafic uu ka maqlay marna wuxuu ka maqlay can camihi can raafic waxaa dhici karta markii hore inuu can camihi can raafic markii dambe raafic uu la kulmay ou toos uga maqlay oo labadii riwaayo sax ay noqdaan waxaa dhici karta ziyaadada inay qalad tahay masiid fii mutasil اlasaniid waxaa dhici karto in riwaayadan munqaica riwaayadan go-an ee waasicu ka maqan yahay iyada inay mursal khafiya tahay waxaasaan ku ogaana marka aniga nacam xadiidkan waay macnaha nacam xadiid dersi xadiid saana tan kanoo kale waay nacam dersi dersi xadiid iska laqbay maaha dariiqa intee maxaa la dhahaa waa in la fiiriyaa kutubta waaweyn sida tahdiibulkamaalka mizi oo kale iyo kuwa kale iyagu waaweyn taariikhulkabiirka bukhaari jarxu tacdiilka waa in la fiiriyo moxamed bnu yaxya bni xabbaan shuyuukhdiisa ma ku jiraa raafic ayb haddii uu shuyuukhdiisa raafic ku jiro waa sax marka haddii uunan ku jirinna inqidaaca imaan kara awal wahla kaasaa lagu ayaa lagu ogaana haddii markiiba ay kuu soo baxdo inuusanba kaba warininba waxba oo unan soo gaarin maxaa kuu soo baxaa iyada in irsaal khafiya ku jira ayb su-aashaan mar kale hadday soo marto in la fahmi karaa la rabaa ayb tirmidi isagoo hadda siduu ku wada laakiin riwaayadan dambe midaan hore ma cilaynayso marka tan iyo tan meelaha laga ogaa karana dabcan waa ka mid yahay fatxulbaariga iyo tamhiidka iyo iyaga aaday riwaayaadkan ugu dadaalaan ayb qaala baabu maa jaa anlaa tuqdaca alaydi fi lgazwi baabu bayaani maa kii caddayntiisii buu baabaya jaa-a ku yimid anlaa tuqdaca alaydi gacmaha inaan la gooynin fi lgazwi dagaalka marka lagu jiro ayb halkan marka wuxuu leeyahay ghaswo marka lagu jiro oo dhulkan marka daarulxarbiga la joogo ee gaaladii lala dagaalamayay dhulkooda la joogo weliba oo iyaga marka meeshaa weerar loogu yahay xilligaas in qof haddii uu waxado gacanta meeshaa looga jaro yacni iyuu rabaa inuu ka hadlo mas'alada ma looga jaraya mise maya sababka keenaya in looga laga hadlaana waxay tahay haddii uu waxado ogaadana in gacanta laga jaraayo gaaladiina ay kaabiga u jiraan waa iska cararaa inuu ridoobaa laga arkaaba uu diintaba ka baxo isaga markaa tuugga m gacantama waxaa looga jaraayo inuu ridoobo maa la rabayn maya mafsado weynaa imaanaysa ma laga jaraayo meeshaa looga jari maayo marka la yimaado meeshii marka la rabay wixii markaa uu saasoo kale uu yeela looga jara ayb qaala xadaثna qtaybة qala xadaثna بن لahiicة عan cayaaشh بن cabaas huwa الqitbaniyu almisriyu ثiqaة عan shutaym بn baytan wahuwa الqitbaniyu أyضا almisriyu ثiqaة عan junaadaةa بn abi أmyة laba ayaa jirto isku magaca junaadat bnu abi umaya oo taabici ah iyo mid saxaabi ah ayb an kan waa kii taabiciga can busri bni arطah qaala samictu nabiya sal l slam yaquul nabigoo dha ayaan maqlay laa tuqdacu lydi gacmaha lama jaro fi lgazwi marka la duulayo oo dagaalka lagu jira duulaanka lagu jira gacmaha lama gooyo oo marka daarulxarbiga meeshaas dagaalka u ka socdo la jari maayo qala hada xadiiث غarيb wqad rawaahu غayr bni lahiicة bhada اlsnaadi naxwa hada wayuqaalu bsr bnu abi arطah ayضا warkan muxuu tirmidi inta u keenayna waqad rawaahu gayru bni lahiica bihada اlisnaadi naxwu hada dacfiga ibnu lahiica ku jiro kabaa faa-iidada marka warkan uu leeyahay kaas ayb ibnu lahiica xaalkiisu isaga muxuu yahay ay riwaayaadkiisa oo dhan marka eber mia saddexda cabdullaahi sheeg adi cabdullahi ibn muslim ma jira ibnu qutayba la yihaha cabdullahi ibn muslim cabdullahi ibn lwahab cabdullahi ibn wahab cabdullahi ibn mubaarak cabdullahi ibn yaziid almuqri bacd al-aima qutaybana waa ku daraan haddana qutaybaa ka werinayo waa kaas qaala hada marka wuxuu yihi wاlcamalu calى hada cinda bacdi ahli اlcilmi minhum alwsaaciyu wsaaci baa ka mid a wsaaci miise wuxuu ku leeyahay siyarka yani axaadiidta iyo masaa-isha ku tacalluqda jihaadka ee waana leeyahay siyar lwsaaci isaga laftiisa waa la ururiyey siyar alwsaaci baa la yidhaahdaa aada iyo aad buu ugu aqoon badnaa isagaana la ra ay culamo badan rajaxaan masaa-ishaas iyo marka uu ka jawaabayo iyo aqoonta uu u leeyahay iyo axaadiidteeda sida u tatabucay ayb tirmidi marka isagoo keenay marka warkiisi meeshaan waa aad uu munaasab ugu yahay marka wuxuu u keenaa marka sidaas waa kitaabkan umka waxaa ku jirta shaafici wuxuu leeyahay siyar lwsaaci qeyb oo mawsuucada umka waxaa ka mida siyar lwsaaci la yidhaah qeybtaas marka shaafici wuxuu aada ugaga hadlaa masaa-isha abu xaniifa ama abu yuusuf alqaadi ama maxamed ibnu xasan ashaybani awsaaci ay ku khilaafeen oo masaa-isha siyarka ku tacalluqda mas'aladii buu keenaa awsaaci saanuu ku tegay buu dhahayaa abu xaniifa saan yidhi ama abu yuusufa sidan yidhi markaasuu u kala gar qaadaa marka inta badanna awsaaciyu rajaxa madhabtiisa markaasuu adilo iyo meesha dood iyo munaadaru ka furaya aada u qiimo badan kitaabkiisa marka umkuu ku dhex jiraa siyar lwsaaci yaa la yihaha ayb siyar alwsaaci ayb wuxuu yihi imaamna waa ahaa de mujtahid ah oo madhab ayaa ayuu lahaan jiray minhum alwsaaciyu baa ka mida laa yarawna ma arkayaan an yuqaama alxaddu xad in la oogo fi lghaswi dagaalka dhexdiisa bixadrati alcaduwi cadowgiina uu meesha joogo maxaa dhacay makhaafata an yalxaqa cabsi laga cabsanayo inuu haleelo man yuqaamu calayhi lxaddu qofka xadka laga oogayo bilcaduwi inuu haleelo inuu iska tago cadowga uu aado faidaa kharaja alimaamu min ardi lxarbi hadduu ka baxo warajaca ilaa daari lislaam oo u laabto aqaama alxadda xadkuu oogaya calaa man asaabahu qofkii asiibay kada kadalika qaala alwsaaciyu wsaaci marka sidaasuu yihi hada caynu lfiqhi lanna lama mafsadaa midda yar la qaadana naam waa caynu lfiqhi ayb saa darteed marka ibnulqayim laftiisa igaatat lahafaanka markuu ka hadlaayo nebigu inuu ictibaari jiray masaalixda iyo mafaasidda iyo ilaa waxaan filaha soddon xadiid buu keenaa mas'aladaas ka hadlayso ictibaaru ma'aalaati alafcaal iyo sodomeeyo xadiid ka badan buu keenaa tan waa ka mid tahay marka ayb ibnu kathiirna kitaabka la yidhaahdo musnad ulfaaruuqa wuxuu warinayaa abuu m nin baa wuxuu ka yimid basra markaasuu wuxuu yidhi cumar baa wareystay marka wuxuu yidhi maa facala bani fulaan qoladii reer bani fulaan bal ka waran maxay sameeyeen xaalkoodii bal ka waran markaasuu wuxuu yidhi mushrikiintay aadeen ay haleeleen waa la laayey abuu muusa alashcari dadkaasi marka waa la daga waa laayey adoo hadalkaas markuu yidhi ayuu cumar wuxuu yidhi aniga sidaa ay cajab gelin mayso waxaan ka jeclaan lahaa inuu intuu soo qabto xabis uu geliyo maalin walbana uu towbada u bandhigo maalin kastana hal rooti ou siiyo dahab iyo fido waxaan ka jeclaa lahay buu yidhi iyaga soo noqoshadooda iyaga fiican oo islaamka kusoo laabtaan dadku un islaamka inay ka baxaan ama ka ordaan ama xaal wanaagsan inay ka ordaan oo xaal kasii xun dhex galaan de sidaas marka dadka aan fiqiga lahaynaa sameeyo oo aada uu u yaryahay cabirkooda fiqhiga ama fahamkooda diinta hadda xadiidkan waa kan wuxuu leeyahay meesha xuduuddii lagu oogi maayo sababta maxay tahay makhaafata an yalxaqa man yuqaamu calayhi alxaddu bilcaduwi ninkan cadowgii waa u dhow yahay kaabigu u saaran yahay haddii marka xuduuddii lagu sameeyo waa cararaya iyagoo u galaa iyaga markuu u galana waa ka baxayba diinta awal macsiya lagu haystay iyo tuugnimo hadda gaalnimo galaa dadka un marka inay gaaloobaan un in la jeclaysto un ma fiicna qaala baabu maa jaa fi rajuli yaqacu calaa jaariyati imra'atihi baabu bayaani maa kii caddayntiisii buu baab yahay jaa-a ku yimid fi rajuli qofka ninka yaqacu ku dhacayo calaa jaariyati imra'atihi naagtiisa addoonteeda gabadha ou qabo ayaa addoon leh marka addoontii xaaskiisa addoon ay leedahay buu u tegey uu ka zinaystay yani uu u tegay maxaa la yeelay qaala xadaanaa cali bnu xujrin qaala ahbaranaa hushaymu wahuwa bnu bashiir alwaasiطiy can saciid bni abi caruubata waayuba bni miskiin can qataadata can xabiib bni salim qaala rufica ila nucmaan bni bashiir rajulu nin baa loo soo kor yeelay waqaca calaa jaariyati imra'atihi nin addoon ay naagtiisa lahayd ku dhacay ayaa loo keenay faqaala wuxuu yihi laaqdiyanna fiiha biqada'i rasuuli llahi sala ll l slam waxaan ku xukumayaa buu yihi nebiga xukunkiisa lain kaanat axallathaa lahu hadday u xalaaleysay oo ay tiri waa kuu ogolahay u tag isticmaal awalba anaa lahaaye haddii sidaa ay tiri laajlidannahu waa jeedlayaa mi-atan boqolaan ku dhufanaya wain lam takun axallathaa lahu haddaynan isaga u ogolaaninna oo uu isaga markaasaa uga zinaystay rajamtuhu dhagax baan ku dilayaa xukunkii rasuulku marka waa kaas xadiidkan isnaadkiisa dacfi baa ku jira oo qataada lam yasmac min xabiib ibni salim maunan ka maqlin qala xadaanaa caliy bnu xujrin qala xadaanaa hushaym can abi bishrin can xabiib bni salim can nucmaan bni bashiiri naxwahu wa fi lbaabi baabkan waxaa ku sugan can salamata bni lmuxabiq marka wafi lbaabi markuu leeyahay mas'aladan waxaa ku soo aroorayuu ka wadaa sidii tii haddoo kale ugu soo aroortay shardi maaha qasab maaha walidalika xadiidka salamata bni lmuxabiq waa ka yar bedelan yahay midkan oo xadiidkan salamata bni lmuxabiq abu daawuuda fii sunanihi ku wariyey wuxuu aha uu yidhi qadaa rasuulu llahi sal l slam nebigu wuxuu xukumay fii rajulin nin wadi'a jaariyata mra'atihi nin haweentiisa addoon ay lahayd u tegay ayuu nebiga xukumay wuxuu ku xukumay in kaana stakrahahaa hadduu qasbay oo iyada aynan rabin fa hiya xuratu iyada horta waa xor addoonta wa calayhi mithluhaa lisayidatiha naagtii iyada lahaydna addoontan qiimaheeda oo lacaga ayuu seena addoontiina saasay ku xorowday wa in kaanat taawacathu haddii aan la qasbin oo iyada ay rabtayna fa hiya lahu asaga addoontii qaadanayo wa calayhi lisayidatiha midluhaa xaaskiisiibuu u gudayaa iyada qiimaheeda marka oo kale waa xukun ka duwan kii hadda soo mahkan marka yaa faarax waa kala duwan yihin haddana tirmidi wuxuu yihi wa fi lbaabi can salamata bni lmuxabiq mar waa fi lbaabi markuu leeyahay xadiidkii hore tamaaman inuu la mid yahay ma aha ee wuxuu ka wadaa mas'aladii uu soo baabaystay kanna waa gelah dabcan ayb xadiidka marka abu daawuud iyo keyrkiis baa wariyeen isnaadkiisa isagana qabiisatu bnu xurayr ayaa ku jira oo bukhaari uu yihi xadii fii xadiidihi nadar ayb aduu marka labadaas xugun yaa yaa ku jiraan ibn laakiin ibnu mascuud isaga wuxuu leeyahay waa la tacsiirayaa wax la yeelayana male sababta aan loo xadayninna waxay tahay mas'aladan waa laga jaahil noqon karaa iyadoo kale naagtiisa addoon iskale wuxuu isdhihi karaa hadda waa ku bannaan tahay xaaskaagii waxay leedahay waxa adiga leedahoo kale waayo iska dhaadhicin karaa mar hadday shubha timaadana tudra lxuduudu bishubuhaat ayb qaala xadiiu nucm qaala xadiiu nucmaan fii isnaadihi diraad ayaa ku jira qaala samictu muxameda yaquulu lam yasmac qataadatu min xabiib bni salim hada alxadiida kama unan maqlin inamaa rawaahu can khalid bni curfuta wa abu bishrin lam yasmac min xabiib bni salimin isagana hada alxadiida ayضa inamaa rawaahu can khalid bni curfuta ayb qaala waqad ikhtalafa ahlu اlcilmi walidalika abu daawuud khaalid ayuu dhexgeliyey dhexdooda qaala waqad ikhtalafa ahlu lcilmi waxay isku khilaafeen fi rajuli qof ninka yaqacu calaa jaariyati imra'atihi fiqigiina waa kan faruwiya can gayri waaxidin waxaa laga wariyey min asxaabi nabiy sal l slam minhum waxaa ka mida caliyun wabnu cumar ana calayhi rajma cali iyo ibnu cumar waxay yidhaahdeen waa la rajmina waxaa loo rajminaa waa zinay ka cabireen farji aan xalaal u ahayn ayuu isticmaalay ninkaanina waa nin muxsan ah inuu muxsan yahay maxaana tusaaya naagowba qabaaba soo maaha ana waxaa la yihi waqaca ala mraati alaa jaariyati imra'atihi waaba qabaaba xaasil ayb wa qaala bnu mascuud cumarna saan oo kale laga wariyey weliba oo sidan ibnu cumar iyo cali ay qabaan waqaala bnu mascuud laysa calayhi xaddun ninkaa wax xada korkiisa ma aha walaakin yucazar waa la tacsiirayaa laakiin ibnu cabdilbar istidkaarka meeshaas wuxuu yidhi wayaxtamilu an yakuuna cadarahu biljahaalati waxaa laga yaabaa inuu ugu cudur daaray buu yidhi jahliga ayb wa bidannihi annahaa taxillu lahu iyo malada uu u malayn karo inay xalaal u tahay ayb dadka qaaraa iska aaminsan waxaa naagtaadu leedahay lagaamaba xiga wuxuu kuleeyahay hadda hadday dhimato waaba dhaxlaa waxbaanba kuleeyahay marka ha dhimata horta halogahay intaynan dhimanin iyadaa iskale laakiin waayahay qaala wadahaba axmedu waisxaaqu ilaa maa rawa nucmaanu ilaa maa rawa nucmaanu bnu bashiir can nabiy sal l slam imaam axmed iyo isxaaq ayagu waxay ku tageen xadiidkii hore ee nucmaan ibni bashiir sida uu tilmaamayey hada akhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina mxamed